shir cilmiyeedkan ayaa ahaa kii saddexaad ee siyaasadda dhaqaalaha bangiga dhexe oo muqdisho lagu qabtay kaas uu soo qabanqaabiyey bangiga dhexe ee dalka waxaana ka soo qaybgalay aqoon-yahano baratay cilmiga dhaqaalaha baxda jaamacadaha bangiyada shirkadaha iyo ganacsato ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka dibaddiisa ka mid ah shir cilmiyeedka ayaa looga dooday sida lagu horumarin karo dhaqaalaha dalka caqabadaha jira sida lagu gudbi karo iyo sida looga faa'iidaysan karo fursadaha uu dalkeena leeyahay iyadoona talooyinka ka soo baxay ay noqon doonaan siyaasadda qaran ee dhaqaalaha guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo shirka daahfur ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore siyaasadda dhaqaalaha waa waa shir cilmiyeed bangiga dhexe qabto sanad walba saddexdii sano u dambeeyeyna uu qabanayay nuxurka laga leeyahay ama ujeeddada laga leeyahay waxa weeye inaan ka doodno dhaqaalaheenna keenno khubaro iyo dhaqaale yaqaan iyo iyo cid kasta wax ku biirinaysa talooyinka dhaqaale iyo doodaha dhaqaale waxayna ka mid tahay waajibaadka bangiga dhexe in uu tala ka bixiyo fikiro dhaqaalo keeno waxaan policy paperska la yidhahdo research sameeyo waajibaadka saaran ee loo sameeyey xeerka bangiga dhexe ku waajibiyey bay ka mid tahay dadku waxay una aada u yaqaaniin waajibaadka la xidhiidha regulationska iyo iyo xeer nidaamyaasha iyo korjoogteynta hay-adaha shirkadaha maaliyadda iyo ka shaqeeya iyo waxyaabaha laysan bixinta iyo arrimahaasu dadku aada u yaqaanaa laakiin waajibaadka bangiga dhexe waxaa ka mid ah inuu talooyinka dhaqaalaha dalka uu door weyn ka qaato oo talooyin ka bixiyo oo go-aanada sare lagu saleeyo talooyin ku dhisan daraasado iyo cilmi iyo xaqaa'iq waxaan evidence basicka loo yaqaan marka taas bay daba socdaa shir cilmiyeedkanu waa sanadkii saddexaad ee bangiga dhexe qabanayo sanadkii iminkayna dhaafay waxaan umalaynayaa soddon institution baa kasoo qayb galay dad badan oo dhaqaale yaqaana baa isu yimaada oo jaamacadaha iyo xarumaha cilmiga cilmi culumta iyo daraasadaha lagu sameeyo ka socda hay-adaha dowladda shirkadaha gaarka loo leeyahay mas-uuliyiintooda talooyinkaasoo la isku biirbiiriyey ayaa waxa ka soo baxaya markaa wax lafaguran oo anaguna markaa hore usii wadi karno oo decision makerska siin karno talooyinka ku habboonaa jihaynta dhaqaalaha dalka si kastaba halkudhigga sanadkan ee shircilmiyeedka saddexaad ee arrimaha siyaasadda dhaqaalaha ayaa waxaa loo qaatay kobcinta dhaqaalaha kadib dinacafintii dalkeenna